mar kale subax wanaagsan mashruuc loogu magacdaray hadiyadda aragga oo qaliin indafiiqis ah oo lacag la-aan ah loogu sameynayay dad gaaraya kun qof oo isugu jira barakacayaal ku kala sugan magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo ayaa wejigiisii hore lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho mashruucan indhafiiqista lacag la-aanta ah ayaa waxaa iska kaashaday dhakhaatiir isugu jirta turkish iyo weliba soomaali waxaana qaabka uu kusoo gebagaboobay iyo tirada dadka ka faa'iidaystay v o eda uga warramay agaasimaha cisbitalka alnuur doctor cabdirasaaq axmed dalmar qalimadii hadda noogu dambeeyey bishii abril waxaan ka samaynay magaalada muqdisho iyo magaalada kismaayo waxaan iska kaashanaynay hay-adda doctors worldwide turkey ee waddanka turkiga ku taalla waxaana ka qayb galay dhakhaatiir soomaali iyo bakistan iskugu jira nasiib wanaag qalimada muddaday socdeen oo bil ahayd waxaan ku guulaysanay in labada magaalo muqdisho iyo kismaayoba indhaha loogu fiiqo kun qof oo masaakiin oo indhaha la-a oo wax lacagan aan dhiibin islamarkaana lagu daaweeyey dad kor u dhaafaya sideed kun oo qof muraayadaha argana lagu siiyo afar kun oo qof oo muraayadaha akhriska lagu siiyo runtii mashruuca wuxuu qeyb ka yahay mashaariicda weyn oo isbitaalka indha alnuur iyo hay-adda alnuur ee charitiga ay wadaan oo loogu magacdaro gift of site cambaign ama hadiyadda aragga mashruucaas oo sanadkan aan qorshaha noogu jiro shan kun oo qof in si mutadawacnimoa ama lacagla-aan indhaha loogu fiiqo ilaahay idinkii hadda oo sanadkii kalebar uu maraayo waxaan ku guulaysanay in bishii march magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo aan ka samayno kun qof bishii abrilna aan ka samayno magaalooyinka kismaayo iyo xamar kun kale waxaana naga kaalmeeyey hay-adaha albasar international foundation ee sacuudiga ah iyo hay-adda doctors wolwa turkey dadka aad indhaha u fiiqdeen ama aad daaweyseen oo kiyaalaha siiseen dad noocay ahaayeen maxaadse ka hesheen oo cudurada ugu badan oo aad ka hesheen muxuu ahaa runtii dadka anagu aanaan maaragtay mashruucan aan doonayn inay aada uga faa'idaystaan ayado cid walba u furan tahay waxay ahayn dadka barakacayaasha ah dadka dhibaataysan agoonta ayaan ugu talagalnay runtii marka markii mashruuca kan aan bilaabayna magaalada muqdisho oo kale waxaanu tagnay xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaalla magaalada muqdisho iyo agaaraheeda ilaa afgooy ilaa balcad halkaasoo aanu dadka ugu tegayna xerooyinkooda lagu baarayay daawo kii u baahan daawada lagu siinayo muraayadaha qofkii u baahda qaliinna loo soo diraayo isbitaalka sidoo kale gobolada aan tagnay ilaa hadda shaqadean kasoo qabanay kismaayo iyo gaalkacyo ayagana waxaan tegaynaa xerooyinka barakacayaasha ah qofkii isbitaalka yimaada muddada shaqaday socotana sidoo kale si lacag la-aan ayaa lagu daaweynaya laguna qalayay cudurada ugu badan xagga indhaha oo indhalaanta keeno hawshan aan ka qabanaynay waxay ahayn cudurka kataractiga la yiraahdo ama xuubka indhaha dahaara iyo cudurka kaleetoo biyaha indhaha ku xirma ama golokoomada la yiraahdo labadaa qaliin ayaa u badnaa intaan sameynaynay oo qaliinka xuubkana indhaha ayaa loo fiiqaya baliilna waa loo gelinayay ayadoo qalab casriga aan la isticmaalayo oo aan la tolaynin biyahana waa laga xiraya indhaha oo filter surgery ayaa loo sameynayo waxaa kaloo jiray dad badan oo dhaawacyo indhaha ka gaareen oo dhaawacyada laga hagaajinayo iyo qaar cudurro ay ku dhasheen sideelma yarar oo kaleeto oo katract ku dhasho ayagana aan ka qalaynay sideedana qofka indhahala waa kasii nugul yahay xagga abaarta iyo barakicidda qofka wax arkaya maxaa yeel uusan socon karin is hogaamin karin nafaqadiisuna ay ku yar tahay ayadoo nafaqadarradu ay sideedaba keento indhala-aanta doctor dalmar goobaha aad qaliimada samafalka ah ka fuliseen waxaa ka mid ah dekadii hore muqdisho oo ay ku sugan yihiin qaxootigii yeman ka soo barakacay xabsiga dhexe maxaabiis ku jirtana xanuunada indhaha ayaad ka daweyseen sidee baahida caafimaad ee meelahaasi ka jirta ku ogaateen waxaa nala soo xiriiray qunsulka soomaaliya ee yeman axmed suudani oo markaa xamar jooga ayaa runtii noo sheegay baahida jaaliidda yeman annaguna waa tagnay runtii waxayna isku jireen soomaali yeman ka soo laabatay iyo dad yemana oo soomaaliya u soo qaxay aad iyo aad ayay nuga faa'idaysteen safaaradooda ayaa maqasho nooga mahad celisay qaar badan oo ka mid a daawo ayaan siinay qaar muraayadaan siinay qaarna qaliin ayaa usoo baxay oo isbitaalka ayaa lagu qalay haddana xiriir joogta aan leenahay oo wix alla wixii isbitaalka uga baahdaan si lacag la-aan ayaanu ugu qabanaa xabsiga dhexe ayadana sidoo kale codsi ayaa nooga yimid waa tagnay maxaabiis badan ayaana ka faa'idaysatay runtii oo aad ayay noola shaqeeyeen muddada qaliinka loo sameynayay isbitaalka ayay yimaadeen xarunta xabsiga ayaanu kala soconayno waana ilaahay mahaddiisa dhammaantood qaliimadoodi waa lagu guulaystay iminka qaliinkii ma istaagay mase waa idiin socdaa maxaa idiin qorshaysan wakhtiyada foodda idinku soo haya sanadkan waxaa noo qorshaysan shan kun oo qof in la qalo marka ramadaanka markii laga baxo ayaan haddana dib u bilaabi doonaa waxaa noo qorshaysan haddii la yidhaahdo qalliinka ugu horeeya hay-adda albasar ayaanu iska kaashan doonaa kun qof shan qof boqoloo qof oo xamar iyo shan boqoloo baydhaba ah waxaa ku xiga hay-adda doctors worldwide waan isla samayn doonaa iyagana kun qof oo noqon doona xamar iyo gaalkacyo iyo hay-adda m s f oo aan la samayn doono muqdisho iyo laascaanood marka saddex kun oo qof ayaa noo dhiman iyadoo hay-ado kaleetona soo codsadan ay jiraan oo doonaya inay naga kaashadaan howlahaas annaguna mar walba waxaan diyaar u nahay aqoonteenna iyo wakhtigeenna iyo cilmigeennaba inooga faa'iideyno ummaddeena soomaalida dhibaataysan
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo waryaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste uga waramayey mashruuc indhafiiqis ah oo dad gaaraya ilaa iyo kun qof oo ku kala sugan muqdisho iyo kismaayo indhaha loogu fiiqay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a